Waxaa jira marxalado kala duwan oo ay maraan haweenka uurka leh ilaa ay ka gaarayaan xilliga dhalmada waxaana ka mid ah xaalado caafimaad kuwaas oo soo wajaha hooyada uurka leh sida dhiig-yari ku timaada hooyada uurka leh iyo in uu ku soo boodo xanuunka loo yaqaan kalmasiyaha iyo cudurro kale oo halis gelin kara hooyada iyo dhallaanka ay caloosha ku siddo haweenka uurka leh ayaa ah kuwo u baahan daryeel caafimaad oo gaar ah waxaana lagama maarmaan ah in laga bilaabo marka hooyadu uurka yeelato ilaa ay ka dhalayso ay ku xirnaato xarumaha caafimaadka si loola socdo xaaladeeda caafimaad baadume cabdiqaadir maxamed oo ah dhakhtarad ku takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka iyo daaweyntooda kana howlgasha isbitaalka shaahid ee magaalada kismaayo ayaa sheegtay in hooyada uurka leh haddii aysan booqan goobaha caafimaadka ay la kulmi karto xaalado caafimaad oo halis gelin kara iyada iyo ilmaha caloosha ku jira waxayna haweenka uurka leh ugu baaqday in ay ku xirmaan xarumaha caafimaadka ilaa ay ka dhalayaan si xaaladooda caafimaad loola socdo hooyada markii walac la dhaho waxay tahay horta maanta isbuuci ugu horeeya urka ay qaado ilaa saddexda bilood ay ugu horeyso marka waxaa jiro calaamado hooyadii kusoo siyaadayo maadaama hormoonkeedii uu isbedelay calaamadahaasna waxaa ka mid ah hooyada inay lablabo dareento inay mantag sidoo kaleeto haddii qofkii markii mantagii iyo lablabadii uu la xiriirin goob caafimaad oo kaleeto inay hooyadii ku imaan karto weydlos wax loo yaqaano oo ah in qofkii hooyadii miisaankeeda hoose dhimo oo kaleeto marka waxaa loo baahan yahay marka hooyada markay uurka qaado inay m c h ka ama health centreska ay la xiriirto ay la socoto markaa dhaheyno walaca walaca waxaa u kala qaadi doonaa saddex qeybood oo kale ah maldi moderate iyo safiir u kala qaadi doonaa moderateki iyo maaldiga mar walba waxay tahay hooyada in daawo afkii laga siin karo oo kaleeto in kaniiniyaal oo kale in loo qori karo hooyadii waayo cuntadii way qaadan kartaa oo daawooyinkii aa siisa fitamiinaadkii oo kaleeto ama sublimentiga hooyada markay urqa qaada ee u baahan tahay oo kaleeto laakiin markaa dhaheyno safiir maxaa waaye xaalad hooyada ee cunto aynan qaadan karin marka taas waxaa ay noqonaysaa in hooyadii la jiifiyo isbitaalka hospitalization loo sameeyo ilaa saddex beri oo kaleeto inay jiifato oo kaleeto isbitaalkii marka hooyad markay ku imaato ee tahay hooyo walac ah waxaa loo sameeyaa baaritaano baaritaanada loo diraa waxay tahay hooyadan inaan fiirino hedbigeeda meeshuu maraayo maadaama hooyadan mantag wado hedbigii ma ka dhacay qofkan weydlos may samaysay waxaa kaloo fiirinaynaa electrolyte balansiga m c h ha la xiriirto waxay ka dhigan tahay hooyadaas xaalad inay xaalad khatar ah ku imaan karto iyada iyo cunugeedaba maadaama qofkan hooyadan uur leedahay oo kaleeto waxaa ka mid ah xaaladda waxay tahay hooyada inay ay noqon karto se hooyadii uma tegayso oo kaleeto inay qofkii meyrdoomamlo oo kaleeto hooyadii ay familkii kusoo kala racararaan oo kale hooyadii tabar aysan haynin laakiin m c h ka hadday ku xiran tahay waxay ka badbaadaysaa inuu hedbigeedii hoos u dhaco electrolytekeedii oo kaleeto cusbadeeda in loola socdo sidoo kaleeto infectionkeeda in loola socdo cunugiisa cunugeedana caloosha ay ku sidana ubadka ee wadana in caafimaadkiisa loola socdo waxaa kula talin lahaa inay horta la xiriiraan hosbitaal macnaha waa laga horeeya horta m c h aa ka horeeya hooyada maadaama pregnanty tahay ama uur ay leedahay primary care horta inay hesho waxay ka helaysaa m c h ka qaar badan oo kamid a haweenka soomaaliyeed ayaan booqan xarumaha caafimaadka inta ay uurka leeyihiin qaarkoodna waxa ay ku dhalaan guryaha waxaana jirta dadaallo haweenka loogu wacyigelinayo in marka ay uurka leeyihiin ilaa ay ka dhalayaan ay ku xirnaadaan xarumaha caafimaadka islamarkaana ay xoogga saaraan sidii goob caafimaad ay ugu dhali lahaayeen